hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa gaadiid waday shixnad gaargaar ah waxay u dirtay magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose gaadiidka oo gaarayay ilaa iyo sideed gaari waxa ayna wadeen shixnada loogu talagalay shacabka ku nool degmada afgooye iyo deegaanada ku xiran kuwaasi oo saameyn kasoo gaartay fatahaadaha uu webiga shabeelle ka sameeyey halkaasi agaasimaha waaxda gargaarka ee hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma zahra cali yuusuf ayaa ugu horeyn ka warbixisay raashiinka kala duwan ay wadeen gabaarida magaalada afgooye kusii jeeda waxayna ugu baaqday guud ahaan howlwadeenada gobolka shabeellaha hoose inay diiradda saaraan in raashiinkaasi si cadaalada u gaaro dadka loogu talagalay bismillahi raxmaan raxiim waxaan joognaa baqaarka kaydka baqaarada kaydka hay-adda maareynta masiibooyinka sodma waxaa maanta halkaan ka diraynaa sideed baari oo sideed gaari oo sida macaawin shixnad gargaar ah oo ka kooban lix kun oo qoys gaarigiina uu sido toddoba boqol iyo konton oo ay ugu tala gashay hay-adda maareynta masiibooyinka dadka masaakiinta ee uu waxyeeleeyey fatahaadii webiga shabeelle oo ay ka mid tahay degmada afgooye meelaha aad u daran oo ay hadda dhibaatooyinka laga soo sheegay ayay hay-addu aad ugu gurmanaysaa waxaa garabkayga taagan isuduwaha gargaarka shabeellada hoose wasaaradda gargaarka maarinta masiibooyinka koonfur galbeed oo mucaawinadan halkan igala wareegaya mudane mudane isuduwe mucaawinadan waxaa la rabaa sidii loogu talagalay in ay ku tagto deegaankii loogu talagalay ee afgooye si nabadqabahna lagu gaarsiiyo iyadoo aan ka duulayno barnaamijka leexsashada aad ogtihiin maalmahan sida aadka ah loo samaynayo in waxaan rabnaa gacantiinna ay gasho dhulka la wada dhigo dadkii lahaa la wada fariisiiyo waxaan rajaynayaa shaqadaasna sida ugu nidaamsan oo ugu fiican inaad noola qaban doontaan haddii alla idmo isduwaha arrimaha gargaarka ee gobolka shabeellaha hoose ayaa uga mahadceliyey hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma shixnada gargaarka ah ee ugu talagashay dadka ku nool deegaanada gobolka shabeellaha hoose halkan waxaan mahadcelin uga mahadcelinayaa hay-adda sodmo oo nagu wareejisay maantay bakaaradeeda annagoo joogna lix kun oo kiish oo saaran siddeeddaa baabuura u jeeddaan sadmo way mahadsan tahay waxay ka jawaabtay baahidii ka taagnayd ee degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose maadaama ay tahay sodmo hay-ad weyn oo aad u ballaaran hay-addaas way ku mahadsan tahay ayada iyo guddoomiyaheeda iyo maamulkeeda gaar ahaan agaasinka gargaarka marwe sahra marka sidaas darteed maadaama aan wakiilka ahay maamulka koonfur galbeed wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka iskuduwaha siciid maxamed cadceed sidaas darteed waxaan mahad ballaaran halkaan uga mahad celinaynaa wada shaqaynta ka dhaxaysa hay-adda sodmo iyo maamulka koonfur galbeed oo inay ka jawaabto baahiyaha ka jira gobolka shabeellaha hoose si ay meel meel u dul istaagto sideedana waxa waaye maantay way gurmadeen sodmo shaqadii laga rabay bayna qabteen waynana garab taagan yihiin dadkaasna waxaan u sheegaynaa inay sodmo garab taagan tahay garab iyo gaashaan u tahay wax walba oo lala gaari karana shixnadani gargaarka ee ka socota hay-adda sodma ayaa imaanaysa xilli xaalado bini aadamnimo oo kala duwan ay ka jiraan deegaana ka mid ah kuwa gobolka shabeellaha hoose